madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay inuusan dhinacna uga beerayn wixii sharci ah isla markaana uu qabanayo doorashada somalilan iyadoo loo marayo buu yiri sharciga waxaa kaloo biixi uu ka hadlay kiisaska kufsiga ee muddooyinkii u dambeeyey ka dhacay somalilan oo lagu sheegay in laba boqol lix iyo siddeetan kiis oo kufsi ay ka dhaceen muddo toddoba bilood gudahooda ah gudaha somalilan madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ama ay arday ku qalin jebinaysay oo uu kaga qayb galay magaalada hargeysa warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray qadar maxamed cakulle dufcaddii sagaal iyo tobanaad ee wax ka barata jaamacadda magaalada hargeysa oo tiradoodu gaadhaysa kun afar boqol iyo sagaal iyo toban ayaa ka qalin jabiyey kuuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi madaxweynaha somalilan iyo xubno ka mid a xukuumaddiisa iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadaasi madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ugu horeyn hambalyo u diray ardaydaasi ka qalin jabisay jaamacadda magaalada hargeysa
u badan hablaha waxaan hambalyeynayaa oo magaalinayaa waagii ku soo tabcay iyo macallimiintii iyo jaamicadda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay kutaacabka dhalinyaradaas inay maanta halkaas soo gaaraana waa magaalinaya dhanka kale madaxweynaha somalilan maruu ka hadlayay arrimaha siyaasadda somalilan iyo sidoo kale ergooyinkii u tegay ayaa waxauu yidhi dadka waxaa aada iyo aad loo dacsiyo la yidhaahdaa odaygu ugu madaxadagi horku qabsa lagama sii daayo oo waxama maqo odaygu ugu madaxadiyo toodhan buu diiday intaasaan ku shar hadana waa rabolahay laakiin igala hadla dhar sharciga iyo dastuurka dar sharciga nagala riix maya maya haddaaba le ma riix kara haddaad kumaa sharciga ku fadhiyaad gaari weydo dabku sharku ka dhacay erga walba guddidaabaa soo rumara sar may soo gaari waaasaleeda anu waxaa qabaa waano kasta iyo erge kastoo la fara inaa qaatay waanada u weyn ee i dhiibteen iyo talada u weyn oo iska odanahay markii meesha ama kitaabba gacanta lageli waxaa laga gaariyey oo laba qodob ka ahaa inaad distoorka raacayo inaad dheex u ahaanayo dhammaan somalilan haddaan labadii la ilaaliyo oo xajiyey oo somalilanna aan ku dadaalay intii binaadmina dhex u ahaado oo taa in badan ka muuqato iyo haddaad distoorkiida warqoolkaas waa distoorhedao warkaa raayigaa wadaa distoorka ujoolaa ka da oo uu leeyahay me waanayda qaado dee anu ma qabday waxay u dhaarsana distoorkii baa xajinaya haddaad distoorka diiday calaa dambiilaadi sharciga haddaad diiday calaa dambiilaad madaxiisa waa digtaynta waa keli haa soomaaliya waxay doorto qodba bixsaa qof bay doortaa meel bay soo taagto waa la soo riyaa waxaa dhaha go-aan gaar marka nin wara usoo qoray tala kusiiyo haddaad kumaa sharciga ku fadhiyaa gaari weydo dabku sharku ka dhacay odaygu ugu madaxadiyo toodhan buu diiday intaasaan ku shar hadana waa rabolahay laakiin igala hadla sharciga iyo distoora dar sharciga nagala ri maya maya haddaaba le ma riixi karayo waxaanu u baahanahay maanta doorashadu waa gelina way imanaysaa mid baa ku faraxsan ahayoo qoladayda aan anigu odayga ahayee jamaalla waa waxbay kaba yareen ninka jaamarka iyo garyaalka soo dhea waxay la tahay waktigaaba la eryahay da-daaba la eryaysa dib madaxweyne muuse biixi cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in toddobadii bilood ee u dambeeyey somalilan ay ka dhaceen kiisas kufsi oo gaadhaya laba boqol iyo lix iyo siddeetan kiis
ta ugu daran waa maxay dhibaatada ugu daran een hortaada waa dhibaatada kufsiga waa dhibaato aada u culus waa dhibaato xawli ku socota haddaan ii siiyo xoli yar sanadihii saddexdii sano u dambeeyey waxau ahaa sanadkii laba kun iyo labaatan waxaa kursi oo soo galay dacwadaha maxkamadda boliiskana soo gaadhay boqol iyo koob iyo lix sanadkii laba kun iyo laba iyo labaatan waxaa boliiska soo gaadhay tiradhan laba boqol iyo labiyo soddon sanadkaa gudihiisa dacwadaha soo galay maxkamadaha iyo boliisku waxay kordheen boqolkiiba afar iyo afartan lixdii bilood toddoba bilood ee sanadkan waxaa booliska soo gaaraya maxkamadaha kursigu waa laba boqol iyo lix iyo sideetan waa toddoba bilood saddex iyo labaatan basiir waa mashkal aada iyo aada u culus oo ka dheeraynaysa aafan kasta oo inagu socoto
ardaydani maanta qalin jabisay ee ahayd kun afar boqol iyo sagaal iyo tobanka arday ayaa waxaa xusid mudan in toddoba boqol iyo lix iyo lixdan ay ahaayeen hablo taasi oo tirada habluhu ay aada uga badnayd tirada ragga sagaal mustafax sanuur v o a hargeysa